haatanna xubintii wicitaan ku soo dhowaada waxaa inoo hayaa jaamac bulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaad walba hadahayo kale maalinta axadda aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan dhegaystayaal ka cudur daaranaynaa barnaamijkeenni toddobaadka hore ee aannu idinka ballan qaadnay inaan ku soo qaadanayno caafimaadka ilkaha inaannu dib u dhignay maxaa yeelay duruufo ka soo kordhay gobolka minnesota ee soomaalida ugu badan dalka maraykanka ay degan yihiin oo waayadanba laga soo sheegaya cudurka jadeecada oo carruurta aad ugu dhacayey toddobaadkan waxaannu barnaamijkeenna diiradda ku saaraynaa cudurka jadeecada oo isbitaalka ay u yaalaan ilmo aad u badan oo soomaali ah inkastoo ay jiraan tiro kooban oo ka mid ah carruurta xanuunsan ee cudurka jadeecada isbitaallada u taal oo aan soomaali ahayn waxaa qadka telefoonka ee magaalada minneabolis noogu jiro doctor mahad cabdulaahi ururshe oo asagu ku takhasusay caafimaadka ilmaha arrintaana si gooni ah ula socdo doctor mahad ugu horreyn ku soo dhowow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeysta waa mahadsan tahay jaamac farasle waana dhowahay bal dib inoo yara celi sidee ayuu ku bilowday xaaladda cudurka jadeecada ee gobolka minnesota iyo carruurta soomaalida bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah xanuunkani waa xanuun wuxuu bilowday bishii hore laakiin way dhacdaa markii muddo la joogaba in uu hadba uu soo muuqdo sanadihii lasoo dhaafay oo kale laba kun iyo kow iyo tobankii waa jiray maraykankana meelo kala duwan way ka dhacdaa in nambaro yar oo kooban ay dhacaan sanadkiiba laakiin kan hadda jiraayay waxa weeye bishii labaad buu hadda socdaa wuxuuna ku badan yahay maaragtay sidaad sheegtayba bulshada soomaalida ah inkastoo ay jiraan dad kale doctor mahad marka maxaa sababayo in cudurkani uu ku badan yahay bulshada soomaalida ee gobolka ku nool marka koowaad horta cudurkani waa cudur uu sababa virus oo waa cudur la isu gudbiyo sababta marka keentay in dadka soomaalida uu ku badan yahay waxa weeye habkii looga hortegi jiray oo ahaa talaal talaalka cudurkan jadeecada oo dadka soomaalida ahi ilmahooda aynan sida badan siinin baqdin ay ka baqaan talaalkaas oo la sheegay inuu cuduro kala keeno marka maadaama aynan tallaalayn bulshadeennu ee iyaga ah dadka u nugul inay cudurka qaadaan kan oo ah cudur si sahlan la isugu gudbiyo qofkii aan tallaalayn tusaale waxaad naga siisaa cudurkani ayuu ku dhacaa ilmaha uu ku dhici karo da-doodu qiyaastii dadka uu la filayo inuu ku dhaco bal tusaale naga sii xanuunkani waxa weeye qof kasta oo aan ka tallaalayn ama aan maarata cudurku horey ugu dhicin wuu ku dhici karaa maadaama uu yahay xanuun la isu gudbiyo laakiin carruurta ayuu ku badan yahay da-da way kala khatar badan tahay laakiin hadda cunug dhashay ilaa iyo da-da toddobiya tobanka carruurta wuu ku badan yahay laakiin ilmaha dhashay waxaa laga yaabaa inuu difaac ka helo xagga hooyadii haddii hooyadii la tallaalay ama xanuunka horey ugu dhacay ilmaha markaa dhashay waxaa laga yaabaa inuu weli difaac leeyahay laakiin khatartu waxay badan tahay ilmaha shanta sano ka yar weli waxay aada usii badan tahay laba sano hadday ka yar yihiin si bal aan sawir guud uga qaadano xaaladda hadda siday tahay tiro nooga dhig imise carruura oo soomaali ah ayaa ilaa iyo hadda loo og yahay inuu ku dhacay tirada guud ee dadka uu ku dhacayna intay la eg tahay nambarka la og yahay guud ahaan waxa weeye afar iyo konton sideed iyo afartan waa deegaanka henepin ee magaalada minneapolis iyo hareeraheeda laba kamid a waa ramsey st paul magaalada maaragtay mataanaha magaalada tan afarna waa ka baxsan yihiin oo waa crowing tiradaas waa tiradii maalintii jimcada ah afartan iyo toddoba ayaa soomaali ah marka xagga carruurta iyo dadka weyn laga fiiriyo konton iyo afarta guud konton iyo koob ayaa carruur ah saddexda kalena waa dad qaangaar ah carruur marka laleeyahy waxa weeye wax sanad ka yar ilaa iyo toddobiiyo toban sano iyagaas laftigooda waa la kala qaaday yaan tallaalan yaase tallaalan konton iyo afarta konton iyo kow kamid ihi ma tallaalna hal qof waxa weeye hal mar talaal laba talaal baa la siiyaa mid kamid uu qaatay laba kamidana labadii jeerba waa la talaalay marka afar iyo kontonkaas qof inta aanan usoo gudbin dhegaystayaasha oo barnaamijka nagala qaybgeli doona haddii eebaha awoodda la idmo waxaan jeclahay inaad marka bal wax nooga taabatid sida loola tacaalay in arrintani wax looga qabto maadaama aad noo sheegtay soomaalida sababaha ay ugu badan tahay inay ka mid tahay arrin ay ka aaminsan yihiin tallaalka ha horta dadaal fara badan baa la bixiyey oo qeybta caafimaadka ee gobolka ay samaysay iyo isbitaalada iyo dadka ku mashquulsan caafimaadka gobolka ay sameeyeen taxadar badan oo ah in la yareeyo horta in habka la isugu gudbiyo cudurka oo si sahlan u gudba neefsiga maarata waa lagu kala qaadi karaa haddii dhacaan yar oo qofka kale uu ku taabto sidoo kale ama ha kugu hindhiso ama ha kugu qufaco dadkii in la baro habkee cudurkani ku kala ku gudbaa waxyaalaha maaragtay khatarta keenaya waxaa kamid a inaad meel xataa qof cudurka qabaa uu ku jiray haddaad gasho laba saac waxa weeye ugu yaraan viruska waa ku jiraa meesha marka dadka in la ogeysiiyo oo la yidhaahdo haddii aad calaamadaha leedahay calaamadaha lagu garto oo ah qandho qufac diif badan indhahoo biyo kaa yimaadaan intaan wax kaasoo daadan jirkaaga calaamadaha haddaad leedahay isbitaal aad imaanaysid inaad isbitaalka soo wargeliso marka clinigyada iyo isbitaalada waxay sameeyaan maaragtay qofkii in qaarkood meesha gaariyaasha la dhigto looga hortago sanka iyo afka loo daboolo dadka waalidiintana lala xiriiro oo aada loogu dhiirageliyo in cudurkii intaanu kugu dhicinin aada difaacii samaysato oo la tallaalo ciddii ay tahay in la tallaalo dadka qaarkood tallaal ma qaadan karaan iyagana waxaa jira in lagu duro wixii markii lagu tallaalo jirkaaga uu samaysan lahaa oo difaac jireedka ah marka wargelin fara badan baa jirta dadka waa la wacaa dadka qaarkood waraaqaa loo diray wacyigelin badan baa jirta aad baa dadku uga soo jawaabeen oo waalidiin badan oo ilmahooda aan tallaalin iyo hadda way tallaalayaan inkastoo weli ay jiraan dad walwal ka qaba dhibaatada cudurkan tallaalkan uu keeni karo oo aan sal lahayn hagaag waxaan u imaan doonaa haddii eebaha awood la yidhaahdo cudurka dadka uu ku dhaco dhibaatooyinka ay la kulmaan balse waxaan jeclahay inaan dhegaystayaasha u gudbo dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo axad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan u baaqayaa dhegaystaha koowaad dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka waa sahre jaamac waxaan joogaa minnesota minneabolis waxaan dhakhtarka weydiin lahaa cudurkan dilaaga oo waa hore la cirib tiray oo jadeecada ah waxa saacadan oo ugu dhacay ilmaha soomaalida ah oy ugu badan yihiin specially ayagoo jooga maaragtay dalalkii hore u maray sida maaragtay maraykanka oo kale ayagoo ku nool kuwii dalka joogay waaba loo qaateen oo ayaga dhibaatooyin aaba haysto ama daawo la-aan ama shubanka ama nadaafad xumo laakiin ilmahan dalalka hore u maray jooga oo saacadan jadeeca ku dhacday maxaa keenay maxaa qaldamay dhakhtar waxaan weydiin lahaa dhakhtar mahad waa mahadsantahay sahra waa su-aal fiican maxaa anaga cudurka noo badiyey jawaabta waxa weeye cudurkani saad sheegtayba dhulkii aynu ka nimid iyo adduunka kasoo koraya waa ka jiraa weli sababta keentay dhulkan in laga waayo markii horena waxay ahayd tallaalka dadka la tallaalayay maadaama bulshadeenu baqdin ay ka qabto tallaalkan ay yaraatay dadka ilmahooda ka tallaalay carruurta oo ilmaheenii ayna difaac u lahayn inay iska celiyaan viruska cudurka keenaya waxay u nugul yihiin inay cudurkii qaadaan haddii ayna tallaalayn ay joogaanna meel aan cudurkii una ku badnayn ama ka jirinin see ku qaadeen waxaa keenaysa bulshadeenu waa bulsho socota oo dhexgasha ilmihii oo aan tallaalayn ayaa waxaa suurtagala inay dalkii ku laabtaan ama africada kale ay tagaan ama asia ay tagaan meelo kale oo cudurkii uu ka jiro ay tagaan ama ayba ka yimaadaan inkastoo sida badan marka la imaanayo ugu horeysa lasoo tallaalo laakiin ama caruur ha tagto ama qof weyn ha tago haddana ha soo noqdo cudurkii ha keeno weli lama oga oo qeybta dawladda uqaabilsan caafimaadku ma oga qofkii ugu horreeya oo keenay iyo si meeshuu ka yimid iyo sida lagu kala qaaday laakiin waxaa loo malaynaya waxa weeye bulshadeenu in badan oo kamidii kama tallaalo khaasatan carruurteennu socodkiina waa jiraa marka waxaa ku filan hal qof oo cudurkii qaba oo yimaada oo ama taga dugsigii ama daycarkii ama iskuolkii ama meelihii laga adeegan jiray ama ama degaanadeenu dad isu dhow oo ilmaheenu aada isugu dhex jiraan baynu nahay marka sababta waxa weeye tallaal la-aanta iyo anagii oo kasoo jeedna ama tagno u safarno kasoo noqona dhul cudurkii weli uu ka jiro waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay doctor mahad dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana noogu martay ah doctor mahad cabdulaahi ururshe oo ah dhakhtar caruurta ah waxaana ku falaqeyneynaa maanta haddii eebaha awoodda la idmo cudurka jadeecada oo ilmo badan oo soomaaliya ay isbitaalada ugu jiraan gobolka minnesota ee ay soomaalida ugu badan ee maraykanka ay degan yihiin haddii eebaha awoodda la yidhaahdo oo aad doonaysaan inaad nalaga soo xiriirtaan waxaad nooga soo dirtaan emailkeena somali at v o a news dot com waxaan sidoo kale dhegaystayaal ka cudur daaranaynaa qodobkii aanu toddobaadka hore idiin ballanqaadnay ee caafimaadka ilkaha ah inaanu dib u dhignay oo toddobaadyada dambe aad soo maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo maadaama ay arrintan deg dega ah naga soo gashay doctor mahad waxaad wax nooga taabataa haddii ay dhacday oo ilmaha uu cudurka jadeecada ku dhaco daryeelna aysan helin dhibaatooyinka ay la kulmi karaan maxaa ka mid ah waa mahadsantahay jaamac haddii xanuunku ilmaha ku dhaco khatarta horta way kala badan tahay waxay ku xiran tahay ilmuhu intuu leegyahay shan sano wixii ka yar iyo khatar badan bay ugu jiraan waxyaalaha ugu badan oo ku dhaca waxaa kamid a in maskaxda ilmahaasi ay maaragtay bararto ama waxa inflammation la dhaho uu ku dhaco caris uu ku dhaco maskaxdu bararto taas oo keeni karta in maskaxda uu maaragtay dhaawac joogtaa uu ku dhaco waxaa kaloo dhici kara in maaragtay ilmuhu uu qaado off wareen ama pneumonia waxa la yidhaahdo ama biyuhu ay ku yaraadaan maadaama ilmihii xumad uu leeyahay waxba uusan cunaynin biyo la-aantaas oo kale meelahan daryeelka lahayn waa u dhiman karaan sida badan waxaa dili kara ilmaha waxa weeye ama maskaxdaas dhibaatada gaartay ama neefsiga xaggiisa oo kale in dhibaata kaga timaado tirada marka waxay ku xiran tahay dhibaatooyinku inay dhacaan da-da cunug oo hadday shan sano ka yar tahay weliba hadday laba sano kasii yar tahay sii badan kunkii cunug waxaa laga yaabaa mid kamid a in maskaxdiisa dhib uu gaaro pneumoniada sidoo kale waa badan tahay ear infection ba dhagaha in infection kaga dhaca iman karta dhibaatooyin aada u yar ba marka dhacda oo aada dhif u ah laakiin laga yaabo toddoba sano toban sano kadib xataa maskaxdaada in dhibaata ku dhacdo dadkeenu waxaa laga yaabaa in badan oo kamid a dadka waaweyn oo kale inay jadeeco yaqaanaan oo ay dhahaan jadeeca waa taanu naqaanay maxaa dhibo ku jira waa nagu dhacday waa ka biskoonay habcaadaad baa jira soomaaliyeed oo ay ku daweeyaan laakiin khatar ilaa iyo dhimasho keeni karta waa iman kartaa ma badna iyadoo ku xiran da-da maskaxda iyo sambabada iyo biyo la-aanta baa laga yaabaa ilmuhu inay dhintaan ama dadka qaarkood muddo ilaa iyo toban sano kadib ah in maskaxdiisa isbedel ku timaado dhegeyste kale ayaanu baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawowa barnaamijka jaamac waa mahadsan tahay magacaygu waxaa weeye cali maxamed nuur waxaana nin garyaqaan ah waxaan ku noolahay miyabolis norad sembol waxaan u mahad celinayaa bahda hawshaan daadihinaysa iyo doctor mahad cabdullahi hawshi adiga jaamaca dhakhtarkana waa su-aal anigu ma raba inaan weydiiyo badan laakiin kala soo jeedin waxaa weye dhakhtar sidaad ogsoon tahay misaliska afka qalaad waxa lagu yidhahda afka hooye waa jadeecada waxay ka mid tahay lixda cudur oo dilaaga ah vital diseaska haddana gaar ahaan waxay kasii mid tahay saddex cudur oo loo yaqaano missilis mandis and rubella inta badanna carruurtay ku dhacaan waxaa weeye marka anigu hadda dib ugu noqon maayo oo siday ku timid iyo mahadee kaa gaadha jasaakallah khayr waad noo sharaxday laakiin waxaan kuu sheegayaa kugu wargelinaya waa og tahay dhibaatada weyn annaga arrinta soomaalidana haysta waxay tahay bulshadan ama america ama miyabolis dad badan oo soomaaliya degayin waxaa weeye waxaan faabiya laga qabaa tallaalka ama vaccinationka waxa la yidhahdo ilmaha haddii aan la tallaalinna waxay u nuglaanayaan in si fudud cudurka ugu dhaco cudurada misliskan waxay ka mid yihiin cudurada loo yaqaano communicable disease cudurada la kala ama contagioska haddaba waalidka soomaaliyeed ee doctor waxaan usoo jeedinayaa inay qaataan iyo jaamaco talooyinka dhakhaatiirta ilmaha inaan guryaha lagu haynin ee la geeyay rugaha caafimaadka waayahay ilmaha ilmaha in tallaalkooda lagula dadaalo tallaalka shaki bay ka qabaan waxa qaar waxaan aaminsanaha dhaqano hore qadiimi waxaa laleeyahay daawadana ku tallaalaya ma naqaano Waayahay, waxayna waayahay.
ilmi- ma garata jaamac aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay garyaqaan cali maxamed nuur ee, dhakhtarkan dhakhtarkan u daynaynaa inuu faahfaahin kusii daro waa mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay cali waa talo fiican oo maaragtay wa- waa aqoon-yahanka ee s- ee bulshadeena soomaaliyeed looga baahan yahay inay dadka gaarsiiyaan kasakow ee dadka caafimaadka tu- ku takhasusay marka waa talo fiican weeye xanuunkani cudurada dilaagu ka mid yahay waa cudur looga hortegi karo si sahlan haddii la tallaalo tallaal la-aantu waa sababta keentay in xanuunku innaga nagu dhaco marka dad badan oo waalidiinta kamid ah aad bay umahadsan yihiin way ka jawaabeen oo ilmahooda way bilaabeen inay tallaalaan xaqadiina waxa weeye waalidku sababta uu u diidayo tallaalka ma ahan wax kale laakiin waa wanaag iyo go-aan fiican inuu u qaato ilmihiisa iyo baqdinta aan wax salka lahayn cilmiyan ee la abuuray ah in tallaalkan uu cudur keenayo ma jirto wax caddayn cilmi ku salaysan oo sheegaya eh, tallaalkani uu xanuun keeno kale eh, autismka xanuunka la dhaho oo ay soomaalidu aada uga baqayso dhab ahaantii waxa weeye tallaalkani markii ugu horreysay oo dalkan maraykanka laga bilaabay eh, eh, kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii eh, wixii ka horreeyey ayuu xanuunka autism ku jiray oo maaragtay kun sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii bay ahayd markii dhaktar caner oo kale xanuunkan uu daraasada ka sameeyey afar iyo afartankii marka xanuunkan baa jiray ka hor intaan tallaalkan la samayn wax caddayna ma jirto laakiin hadda caddayn baynu haynaa in jadeecadii ay jirto oo maaragtay tallaalkii loo baahan yahay way mahadsan yihiin dad badan oo waalidiina oo ilmahooda eh, go-aan fiican u qaatay inay Waayo.
tallaalaan Eh, inta kale xoogaa shakisanna waxaan leenahay shakiga iska saara dhibaato jirta weeye ilmihiina tallaala doctor mahad waxaan arrintan rabnaa inaan uga faa'iidaysano marka laga tago reer minnesota iyo maraykanka dadka soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku kala nool khaasatan ee, afrikada bari sidee ayay ula tacaali karaan tillaabooyinka ay iyagu qaadi karaan hadday dareemaan arrimahan meel walbood joogto ama north america ha haato ama yurub ama africa xalka waxa weeye ka hortag in laga hortago oo oo ah in la tallaalo ilmaha ilmaha gaaray labiyo toban bilood ilaa iyo shan iyo toban bilood in marka uhor talaalka uhoreeya la siiyo laguna celiyo marka afar ilaa iyo lix sano ay jiraan soomaaliya haddaad joogtana waa baahidaadu waa kasii badan tahay waayo waxaad joogtaa xanuunkii meeshii uu ku badnaa haddii dhibaato dhacdo xanuunkii ilmihii uu ku dhacana aadan haysan fursad la- loola tacaalo daawo rasmiya ma jirto haddii xanuun kugu dhaco aan ka ahayn dhibaatooyinka kale soo muuqda oo ah biyo yaraan hadday kugu dhacaan in ilmihii maaragtay biyihii loo celiyo haddii neefsigu uu dhibayo neefsigii loo kabo waxaasoo dhan ma heli kartid si sahlan baa maaragtay laga yaabaa ilmaha jooga soomaaliya inay ugu dhintaan xanuunkan oo ay dhif tahay halkan marka aad joogto marka soomaaliya haddaad joogto baahidaadu waa kasii badan tahay meel walbood joogtana xalku waxa weeye ka hortag inaad samayso oo laga tallaalo ilmaha waayahay waktiga oo oo ciriiri nagu soo noqonayo waxaan jeclahay dhegeysto kale inaan eh, fursad siiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waa idin salaamay magacaygu waa xabiibo cali faarax Eh, waxaan deganahay gobolka minnesota magaalada minneapolis waan salaamayaa dhaktar mahad iyo walaal jaamac Eh, fursadda ay siiyeen inaan ka qayb galo barnaamijkan waa mahadsantihiin dhaktarka ayaan waxaa rabaa inaan weydiiyo su-aal ku saabsan eh, tallaalka iyo fikradaha laga qabo xunxun Een, oo aan jirin soo sho- soo sheega dhakhtarkuba aan jirin ani waxaan ahaa dadka waalidiinta ka qaba fikraddaas xun ilaa haddana waan ahay waan qabaa weli waa aaminsanahay waxaa raba inaa ogaada yaa ballan qaadaya oo braamis garaynaya inuu cunugan haddii la talaalo ama ama maarka la siiyo yaa mas-uuliyadda yaa qaadaya cunugan inuusan ku dhacaynin talla ee cudurka la yidhaha autismka maadaama aan fikraddaas aniga aan aaminsanahay ay ugu qunfulantahay waxaan jeclahay inaad xabiiba kusii jirto si aad dhakhtarka eh, aad ula wadaagtid haddii aad weli su-aal kale usii baahan tahay arrintan doctor mahad kusoo dhawow ah waa mahadsan tahay xabiba waa su-aal aada u fiican oo ay ahayd in la isweydiiyo yaa ballan qaadaya inaan cudurku ku dhacaynin ilmaha la tallaalay Eh, qofna eh, ilaahun baa ballan qaadi kara waayo hal waa waa kuu sheegi karnaa eh, dhakhaatiirta iyo dadka cilmi baarayaasha ahi ma jirto xaqiiqo cilmi ku salaysan ama baaritaan sax ah oo sheegaya inuu xiriir ka dhexeeya tallaalkan mmr-ka iyo autism-ka taas weyitaan kuu ballan qaadi karno La- waxaana ballan qaadi karin in ilmahaaga ama ilmaha kale aan xanuunka ku dhici karin waayo waxaa suurtagal ah ilmahaasi inuu ay ku jiraan jirkiisa eh, sababkii ku keeni lahaa in xanuunku ku dhaco marka eh, qofna kuma oran karo ilmahani autism kuma dhacay laakiin waxaan ku oran karnaa tallaalkan mmr-ku autism ma keeno laakiin ilmahan ma ku dhici karaa autism haa wuu ku dhici karaa laakiin sababku ma ahan tallaalka Eh, waxyaalaha hadda baqdinta sii badiyey ka sokow qoraalkii ninka ingiriiska dhakhtarka ingiriiska sameeyey oo aan sax ahayn waxyaalaha baqdin keena waxaa weeye xilliga tallaalkan ilmaha la iyo waktiga ugu badan ee calaamadaha eh, cudurka autismka ay soo muuqdaan ayaa isku wakti ah ilmihii oo aan waalidku weli dareemin in dhibaata jirto talaalkii marka la siiyo bilo kadib ama wakti kadib xanuunka ka soo muuqdo Eh, waxay sahlaysaa in baqdintii sii badato oo ahayd eh, ma- talaalka kadib ayaa dhibkan yimid laakiin hal baan ma ballan qaadi karno inaan ilmaha aan cudurka ku dhici doonin laakiin xa- waxaan ku dhihi karaa xa- talaalkani ma keeno eh, autism tusaale waxaa kugu filan keliya xagga cilmi markaan loo fiirin ee u- dabagalka ah intii bulshadeenna ay ku badatay in talaalka laga baqo oo dad badan oo waalidiinteenna kamid ihi ay ilmahooda ka joojiyeen inay mmr-ka siiyaan ama talaalka siiyaan xanuunkii autismku ma yaraan bal waa sii badanaya taas waxay kuu sheegaysaa ta- talaalka inayna ahayn cillad dhibaatooyin kalea jira waa arrin kale u baahan in laga hadlo waktigeedana leh oo waa arrin dheer oo u baahan marka ilmahan t- maku dhacayaa cudurkii ma ballan qaadi karno laakiin waxaan ku dhihi karaa talaalkani ma keeno xanuunkaas Eh, xabiiba arrintaas see u aragtaa wallahi em, horta dhakhtarku isagaa iiga cilmi badan laakiin aniga asawaarid ahaan iyo hooyo ahaan en, wadankan muddo badan aan aan aan joogo carruur badanna waa ku dhalay fikirka ah eh, autism ma keeno mm r-ku en, ma keeno asaga exactly laakiin relator uu la leeyahay wuu saboor gareeyaa wax uu ina taasa ani aaminsana inuu saboor gareeyo cunugii oo oo maaragtay autismkii aan aad ugu badnayn oo laga yaabo inuu generic ahaan keeno haddii tallaalkaas la siiyo tallaalada kale oo dhan ma haddii tallaalkaas la siiyo waxaan aaminsanahay cunugaygii oo aqligiisii okay yahay en, oo maaragtay activitidiisi kaleeto okay yahay haddaan tallaalkaas siiyo waxaan aaminsanahay inuu maaragtay oo autism noqonayo waayahay waana iigu dhacday allaha caafiyo cunuga eh, xabiibo aad iyo aad ayaad um- ugu mahadsan tahay su-aalahaasi dhakhtar mahad eh, waad maqlaysaa xabiiba eh, weli waxay tidhi arrintaasi inkastoo dhakhtarka iga cilmi badan yahay shaki baan ka qabaa marka waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhakhaatiirta soomaalida ee adiga aad ka mid tahay ee minnesota oo la sheegay inay meelaha autismka ku badan yahay ay ka mid tahay maxaa idinkaga aadan door inaad soomaalida si fiican ola fadhiisataan oo wacyigelinta joornaalkii soo saaray markii hore qoraalka dhakhtarka ingiriiska uu qoray ee la beeniyey isla joornaalka uu beeniyey raaligelina ka bixiyey in laga daba tago door intee aan idinkaga aadan horta waa mahadsan tahay xabiiba waana xaq bayna u leedahay inay ilmaheeda u welwasho waayo waa dhibaato jirto oo bulshadii lagu arkay waxa ay aaminsan tahay iyo waxa xaqiiqdu tahayna waa laba wax caddayn dhaba ma jirto keligaana maahan waalidiin waxaa jira dhakhaatiir carruura waalidiin waxaa jira cilmi baarayaal caafimaadka ah oo ilmahooda ay cudurka autismka qabaan weli lagama hayo iyo kuwo kamida oo ku doodaya mmr-ka ayaa maaragtay ku keenay xanuunka haddii markaad odhan lahayd mmr-ka maaragtay waxaan keenaya ama talaalkan dad badan oo hawshan ka shaqeeya oo dhakhaatiir carruura kuwa cilmi baarayaala oo ilmahoodii qabaan baa ku dhiiran lahaa in ay talaalkaa ku eedeeyaan hadday u helayaan daliil iyo wax sheegaya inay arrintaasi ay jirto joornaalka waxaan qoray ninkii markii u horreysay sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii bay ahayd markuu arrintan qoray dad badan baa la sameeyey oo maaragtay ilaa iyo saddex iyo toban qof bay ahaayeen dadkii cilmi cilmibaarayaasha ah oo arrintan sameeyey toban kamidii way ka laabteen laba kun iyo afartii markii ay ogaadeen in wax isdabamaris iyo arrimo oo maaragtay aan sax ahayn ay ku jirtay habkii cilmiga loo sameeyey cilmibaarista loo sameeyey saxna ma ahayn arrimo dhaqaale iyo waxyaalo kale ku saabsan oo maaragtay ahayd joornaalkuna laba kun iyo tobankii buu qoraalkii ka saaray oo ka noqday ilaa markii dambe dhakhtarku uu xataa uu lumiyey shartigii ama laysinkii dhakhtarnimada ee dalka ingiriiska oo oo maaragtay uuna hadda dhakhtar unan ahayn waa jeclaan lahayn aniga iyo dhakhaatiir kale iyo cilmibaarayaal kale qof soo hela mmr iyo autism inay sabab isu leeyihiin qof walba waktigiisu ku bixin lahaa noloshiisa o dhan buu maaragtay gelin lahaa inuu soo helo waa tahay doctor mahad raalli adoo ah waktiga ayaa naga sii gebagaboobaya waxaan rabaa inaan fursad kuu siiyo inaad qodob dardaarana aad waalidiinta ku tiraahdid iyo dhammaan jaaliyadaba a waa mahadsan tahay jaamac waalidiinta waxaan kula dardaarmi lahaa xanuunkani waa xaqiiqo dhab waxaan aragno sida looga hortegi karana waxa weye ilmaha in la tallaalo waxaan kula dardaarmi lahaa waalidiinta sida in badanoo kamid ah ay yeeleen oo ah inay ilmihii tallaalayaan hadda inay inta kalena ku daydaan oo ilmaha ay tallaalaan marka labaadna xanuunkan kale in aynu intii aynu badin lahayn inaan dhahno dhibaatuu keenay tallaal baa keenay inaan wakti badan gelino inaynu isu nimaadno dadka dhakhaatiirta iyo cilmibaarayaasha laga waraysto dadaal lagu bixiyo in la ogaado maxaa anaga nagu keeni kara xaqiiqadii waa arrin aan aada uga fikirayno laakiin jawaabo ma hayno laakiin waxaan ku talin lahaa kow shadeeca hadda jirta hala tallaalo labo xanuunkan si aan ugu dhabagalno see lagu yarayn karaa kow intii dalka aynu kasoo tagnay waxyaalaha nolosheena iska bedelay oo ay kamid tahay caafimaadka maskaxda ee hooyada in la hagaajiyo waktiga ay hooyada uurka leedahay oo hooyadu waktigaas inaynan walwaal iyo walaac iyo culaysyo badan oo dhaqaale iyo nololeed iyo qoys aynay jirinin iyo waxyaalaha hooyooyinku marka ay uurka leeyihiin ay u baahan yihiin oo maaragtay vitamins iyo waxay qaadan lahaayeen iyo dhakhtarkeeda inay la xiriirto macnaha hooyooyinka uurka yeelan doona hadda laga bilaabo inay xilligaas ay uurka leeyihiin ay nolol fiican oo maskaxiyan iyo jir ahaanba caafimaad qabta ay ku noolaadaan waxaan cunayna lafteeda aan ka fikarno taasna waa ku dardaarmi lahaa si aan u ogaano maxaa iska kaaya bedelay intii aanu dalkii ka nimin iyadoo weliba ay meesha ku jirto lama odhan karo autism soomaaliya kama jirin dhegaystayaal barnaamijkeeni wicitaanka toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanaynay cudurka jadeecada oo kusii fidaya gobolkaasi minnesota carruur badan oo soomaali ahna ay la soo daateen waxaan aad uga mahad celinayaa doctor mahad cabdulaahi ururushe oo ku takhasusay carruurta inagalana qayb qaadanaya iyo weliba dhegaystayaashiina soo wacay iyo guud ahaan dhegaystayaasha hawada nagala socda tan iyo toddobaadkeena dambe haddii aabaha awoodda la yidhaahdo oo aanu kusoo qaadanayno musuq maasuqa iyo sida uu uga dhaco soomaaliya waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiisada